bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo ee rediyo isnay qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah beeralayda tuulooyin hoos taga degmada mahadaay oo taageero ka dalbaday maamulka hirshabeelle mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada jowhar oo ka qaybgalay munaasabad ay ku qalanjibinayeen arday dhammaysatay cilmiga kombyuutarka dhallinyarada ka shaqaysta kabarada qaadka ee magaalada jowhar oo ka hadlay sida ay noloshooda ugu maareeyaan shaqadaasi haweenka ka shaqeeya nadaafadda magaalada jowhar oo dalbaday in laga taageero agabka nadaafadda wararka caalamkan waxaad ku maqli doontaan dhegaystayaal madaxweynaha waddanka argentiin oo laga helay cudurka covid nneteen
waxaa soo gaaray soomaaliya tallaalka cusub ee covid sagaal iyo toban oo aan sugaynay horay waxaan u naqaanay in tallaalka looga hortegi karo xanuunnada ay ka mid yihiin dabaysha jadeecada iyo qaaxada waxaynu ognahay in tallaalladu ay joojiyaan faafidda xanuunnadaas sidoo kale tallaalka cusub ee covid sagaal iyo toban waxa uu ka hortegayaa cudurka covid sagaal iyo toban laakiin xasuusnow mar walba inaad kaalintaada qaadato si aad naftaada iyo qoyskaaga aad uga badbaadiso covid sagaal iyo toban oo fuli tallaabooyinka ka hortagga ah gacmahaaga u dhaq si wanaagsan oo joogto ah xidho afxidhka ka fogow dadka kale masaafo laba matir ah haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga farriintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa sabdi taariikhdu ay ku beegan tahay saddexda bisha afraad ee sanadka labada kun kow iyo labaatanka warka caaw waxaa la diyaar anigoo abdaxsiid xasan macalin beeralayda tuulooyin hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa taageero ka dalbaday maamulka hirshabeelle cabdiweli axmed hiloole ayaa warbixintaasi soo jeedinaya beeralayda kunool tuulooyinka gobolka shabeellaha dhexe ayaa wada u diyaargarowga xilliga dacbashada dhulbeereedkooda maadaama fooda ay ku soo hayso wakhtiga guga cisaaq mucaawiye sheekh oo ah guddoomiye ku-xigeenka buule axmed cigow ayaa sheegay in si weyn ay u diyaargaroobeen balse ay jirto cabsi ku aadan in mar kale uu webiga saameyn ku yeesho xilli aysan iska caratuurin goobihii uu kal hore ka fatahay webiga
haaha xilliga guga soodow lagu soo saaran yahay saddex ko oo beeraha ku jirnaa kule waa diyaaro haynaa wax walba adig kule diyaargarowaan unahay sifiicankeeno cabsiyo wadnaa dhulka falitaanka kii hore biyaha ka baxeen falitaankeeda si kaloo gudaha hadda lagu soo abmanaaba hadda aadana kuleerataawe ilimigii oo bii fataaxane waaga naga mashano waaba ku yaabanaa meesha hadii
sidoo kale isaaq ayaa tilmaamay in xilligan ay u baahan yihiin in laga taageero agabyadii ay ku sameyn lahaayeen caratuurka waxa uuna wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle uu ka codsaday inay wax u qabato dadka danyarta ah ee ku nool tuuladaasi waxaan rabnay inan baldoosyo helno oo wax walba helno oo adiga noogu taakule baldoosyo oo inaan helno aan jecelnaa anaga beeraley askana waa iska masaakiin aan nahay wasaaradda beeraha iyo hirshabeelle cod waxaa ujeedaa in kaalmo weyn ka helno codkeeda aan u diisana xilli beereed walba sidan oo kale ayay u diyaargaroobaan beeraleyda gobolka hirshabeellaha dhexe inkastoo sannadihii ugu dambeeyey ay la kulmeen dhibaatooyin ay ka mid yihiin fatahaadaha webiga shabeelle iyo aya xaalufiya dhulbeereedkooda mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada jowhar ayaa ka qayb galay munaasabad ay ku qalanjabinayeen arday dhammaysatay cilmigii kombyuutarka xafladan ayaa ahaa mid ay ku qalanjibinayeen arday dhammaysatay cilmiga kombyuutarka oo noqonaya dufcaddii afraad iyo shanaad ee ka aflaha macadka tababarada iyo teknolojiyadda ee buundo waxaana kasoo qayb galay munaasabadan mas-uuliyiin ay ka mid yihiin maamulka degmada jowhar maamulada jaamacadaha waalidiin iyo marti sharaf kale maamulaha macadka iyo tababarada ee buundo cabdinaasir abuubakar cabdalla ayaa saxaafadda kaga warbixiyey habka ay casharada usoo qaateen ardaydan qalanjibinaysa
taariikhda macadka buundo sababtii macadka waxaa la asaasay decembar labada kun iyo toddobiyo tobankii kadib markii aan aragnay baahi dhanka tiknolojiyadda ee magaalada ka jirto ani ahaan shaksiyan magaaladan waxaan kusoo laabtay labada kun iyo lix iyo tobankii anigoo muddo sanad ah macalinka ah ee jaamacad ka mid a jaamacadaha magaalada ayaa waxaa ii soo baxday in ay jirto baahi loo qabo dhanka tiknolojiyadda sidaa awgeed sanad kadib waxaan isku daynay inaan asaasno maaxadka buundo magaca buundo dadka waxaa laga yaabaa inay si kale u fahmaan waxaan ugu magac darnay buundo waxaa waaye inay ogaadaan bulshada inuu yahay maxadka maxad ee bulshada ay leeyihiin sababtoo ah waxaa la dhihi jiray magac hore ee magaaladan jowhar hadda la dhaho waxaa la dhihi jiray ebel villaggio duga de labrosi kadibna waxaa la dhihi jiray magaca buundo meeshaasaa ka keennay magaca intaas kadib haddii aan ka hadlo marka waxyaabaha ama qeybaha uu ka kooban yahay maaxadka buundo wuxuu leeyahay qeyb cilmi baarisa qeyb tababaro ardayda jaamacadaha iyo tababaro macallimiinta iyo sidoo kale tababaro ardayda dugsiyada sara iyo sidoo kale tababar habka online-ka intaa markaa kasoo tagno waxyaabaha kuwa macadka aan ku bilaabnay waxay ahayd tiknolojiyadda keliya laakiin hadda
maamulaha jaamacadda zamzam faraceeda jowhar maxamed axmed maxamuud ayaa ardaygii kaalinta koowaad ka gala macadka buundo wuxuu u ballan qaaday in uu sii doono fursad waxbarasho lacag la-aan ah waa wakhtiga wakhtiga ugu adag haddaba macna markaad wax soo baranaysay disnatin waa markii hadda loo fiiriyo maxaa yeelay hadda waxaa la joogaa xilliga wax qabanaysa waxaa laga yaabaa galaska sekweeda laga yaabaa waxaa laga yaabaa xiisooyinkii iyo waxbarashadii in ahmiyad siinin hadda laakiin waxaa ku daba taalla shahaado shahaadadaas waxay caddaynaya aqoonta aad leedahay meel walbaad tagta waxay tahay inaad wax qabato haddaad wax baran wax ma qaban kartid soo marka waxaan rabaa fursaddan anigu ka faa'iidaysanaayo waxaan rabaa ardayda sanadkaa soo qalin jibisay si isla midan haddana usoo qalinjibi ka soo qalinjibinaysa iskuulaadka magaalada jowhar ardaygii sanadkan soo qalinjibiyey ee kaalinta kuwaad ka gala macadka buundo jaacadda zamzam waxay ugu daqday scholarship oo ah free inuu free wax ku barto arday kaalinta kuwaad galay waxaa rabaa inuu fursadan ka faa'iidaysanaayo taas waxaa wadaaga ardayda oo dhan haddii qofka kaalinta kuwaad galay uu noqdo qof gabara oo sanadkaas soo qalinjibiyey free maahan waxaa sii doonaa buwaagta wax ku gala doonta insha allah lacagta anaga ka bixi doonno aadaa umahadsantihiin duqa magaalada jowhar saalax muudi cali ayaa ardayda ugu baaqay inay ku dadaalaan waxbarashada
waxay igu qornaay ramkii iyo ramkii iyo romkii waxay igu qornaayeen meeshii laabtoogayga dhexdiisa maxaan ka wadaa ram iyo rom maxaan ka wadaa idinkaa bartay anigu ma baran lakiin idinkaa barta maa ram waxaan ka wadaa ram waxaan ka wadaa r o m maho read only memory waa qaadad soo maa waxaa qaadatay kale ram oo aan ka wado redam axis memory waa laba qayboo ka mid ah kombyuutarka ku jirta soo maa anu maa qaadaa iyo qaadaa lagu baray waxaa laga rabaa marka inaad sidaas u qabato waxaan u barna fiir ram rom annagaa saasaan u baranayna si aan macnaha un qabanno maskaxda un gelinno yee kaa naqanin buuga igu qornaayo meesha igu qornayd iyo kaa naqaninne maskaxda ku qaad macadka tababarada iyo teknolojiyadda ee buundo ayaa dadaal badan ku bixiya sanad kasta ardayda magaalada jowhar kuwaasi oo laga caawiyo barashada iyo xirfadda kombyuutarka dhallinyarada ka shaqaysta kabarada qaadka ee magaalada jowhar ayaa ka hadlay sida ay noloshooda ugu maareeyaan shaqadaasi waatan waryaheyna mareeme sheekh cabdi oo warbixintaasi u koorgashay dhallinyaradan ayaa isugu jira kuwa xaaslayaala iyo kuwa reerkooda ku dabbara waxa ayna ka cabanayaan maalinta uu jaadku baaqdo maadaama ay ka shaqeeyaan hagaajinta miisaska qaadka lagu iibiyo iyo habeynta marka uu yimaado iyagoo mararka qaar noqda marketin ee dadka yaqaan iyagu u keeno macmiilka si ay miiska uga iibsadaan abuukar maxamuud jilac cumar weyne ayaa kamida ragga dhallinyarada ee u shaqeeya haweenka qaadka iibiya
saamaynta ay aniga ugu yeelatay waxaa ka mid a markii uu soo dego maanta ee aan soo bixiyey miiskii ee aan firaasho ee aan islaantii qaadka aan u habeeyo miiskii qaadka u saaro marketing u noqda qofkii aniga magaceyga yaqaana oo ugu soo raaco maantaoo kaleeto shaqadaydu waa caadi waxaa iga soo gelaysa shan dolar ilaa afar dolar saddex dolar baa iga soo gashay maxaa ii dhiibato afkaa dhulka kuu yaala waa unjoorna no unjoorna si maanta waa yimiday birina waa maqan yahay xaslan ah maantaoo kaleetodan waxaan helaa afar dolar afar dolar markaan helo laba dolaroo u tuura laba dolar kaleetood markay tiraahdo hal dolara laygu leeyahy ama hal dolar baraa laygu leeyahy jab xanuunaa jiraan leeyahay jab xanuunaa jira markaan ku leeyahane macnaha biriyo kaleetoodan dhufeys u gelaan oo aan isleeyahay labada dolar ku dabar horta qofka bini'aadamkae maskaxdiisa inuu kala goostaa loo baahan yahay afar dolar in in aad ka qayisho haddana aad reer ka biisho guri kiradiis aad ka bixisid caafimaad aad ka bixisid ee aad iskuul iyo dhar iyo cunno iyo kiro iyo maxuu ahay xagalbalwadaadii iyo ma isku noqoto abuukar iyo dhallinyaro badan ayaa nolol ka raadiyo oo ku sii dul nool haweenka uu qaadka u soo dego iyo kuwa iyaga ka faashleeyo waxayna ka helaan lacaga yar maalinta uu yimaado iyagoo maalinta uu maqan yahay ku dabaro garaabada ay ka helaan dadka asxaabta iyo qofka ay u shaqeeyaan kana sii iibiyo dadka danyarta sida uu sheegay abuukar
waxaa jira farsamooyin kaleetoodo qaadwalaha u gaara aan isticmaalnaa waxaa ka mida qaadka wuxuu leeyahay waxyaaba dhacdhac la yirahdo garaabo la yidhaahdo garaabadaas aa horta maanta kow brim fostuman aad isku aa isku kala kicine markaad isku kala kicisid axmedey qaam ii dhiib camal xasanoo caasi uu kala tuuraa jiraa faaraxey ii dhiibaa jirtaa cabdiqaadir maxaa i dhaantaa jirtaa asxaabtaasoo kale aan haddana ku xirannaa marka garaabadaas horta waxaa iskale axmedeygan oo anoo kaleetoodoo miiska firaashahay oo qaadka iyo wixii kala habaynaya horta iskaleh haddana waxaa baa la yidhaahdaa jirta caasho maxaa i dhaantaa garaabadii horta waa baxday afartan dolar maxaa i raacaya camal caasho maxaa i dhaantaa taasaa aan dhahnaa waxay samaynaysaa kan waxay ka siibiya laba xabo kan waxay ka siibiya hal waxay leedahay war horta faaraxow adiga saddexdan xaba camal garaabadaada ku kaalmayso waxaa jiraa nin gaari gacan leh waxaa jiraa nin oo maqaayad ka shaqeeya waxaa jiraa nin hilib ka shaqeeya waxaa jiraa nin oo caseeye eh waxaa jiraa nin beeraaley oo yaanba ku shaqaysto garaabadaas tabartiisa ay tahay bahalkan qaadka la yidhahdo waa wejiye badanya markaan hoos u galo wuxuu leeyahay baarixi wuxuu leeyahay fireesh wuxuu leeyahay garaabo garaabada haddana laba weji kale leh waxay leedahay fireesh iyo baarixi maalinta uu maqan yahay waa baarixi maalinta uu fireeshka yahayna waaba fireesh waxaa loo iibiyaa caleen markay tahay oo garaabo ay tahay toban kun toban iyo shan kun waxaa loo iibinaa toban iyo laba kun toban iyo saddex kun waa nus dollaroo kale waxba qofka tabartiisa aa lagu xisaabtamaa loo beegaa ganacsiga qaadka ayay haween badan ku dabaraan biilka reerka iskuullada dugsiyada iyo jaamacadaha carruurtooda mahadsanid maryama haweenka ka shaqeeya nadaafadda magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa dalbaday in laga taageero agabka nadaafadda xaliimo cali ibraahin ayaa warkaasi faahfaahinaysa
dadka ka shaqeeya nadaafadda iyo bilic soo celinta magaalada jowhar ayaa waxa ay maamulka iyo shacabka ku dhaqa magaalada jowhar ka codsadeen in ay ku taageeraan agabka nadaafadda si ay u xoojiyaan bilic soo celinta magaalada jowhar hadda waxa waaye unuku waxaan u baahannahay qalab ma haysani oon ku shaqayno gacyaa maan kushinaynahay kuwux waxaan kusoo aruuriyana mahan unku barasyaanna ay lehan raali ahaadee wixii inoo soo qabanaysiin unugu aanu baahina hayso unugu aanu qalab haysanin aan ii sheegu hayaan raalina aleega ahaado waxaan qaatoyna male unugu waxaan noona siiyo hayo male saanaana waag baryaan waab waday inu nookni anraya waxna ma nool soo waday khamiis khamiis ata xaafada ayna analaasano aan nadiifsano maqlay maxaana u socdo mushaar mana u socdo raali ana anaga ahaado qalab anoola keeno yaa gaariga maqarka sarkeetada wax alla wixiina garaafada nool keeno waa raali ahaada waana u sheegaysin kadoomiyaarka oo xaafada oo oo xisaabsan inankana raali ahaada waana soo booqateene raali ahaada yaa waa dadaashey
haweenka ka shaqeeya nadaafadda magaalada jowhar ayaa waxay heegan ugu jiraan sidii ay u soo celin lahaayeen bilicda iyo dhaldhalaalka magaalada jowhar maadaama ay tahay caasimada maamul goboleedka hirshabeelle iyagoo u baahan in garab istaag loo muujiyo haweenkaasi ku shaqeeya sida mutadawacnimada ah markaana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta sarafka iyo suuqyada waxaa la diyaaraa marime sheekh cabdi mahadsanid cabdicasiis xasan cabdulle dhinaca sarafka waxaa la kala siisanayaa boqolka doolar gacanta hore laba malyan shan boqol iyo sideetan kun gacanta dambena waa laba malyan iyo lix boqol kontonka doolar waxaa la kala siisanayaa qabashada malyan laba boqol iyo sagaashan kun bixintuna waa malyan iyo saddex boqol oo shilin soomaali ah shan iyo labaatanka doolar gacanta hore waxaa la kala siisanayaa lix boqol afartan iyo shan kun gacanta dambena waxay maraysaa lix boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah tobanka doolar qabashada waxay maraysaa laba boqol konton iyo sideed kun bixintuna waa laba boqol iyo lixdan kun oo shilin soomaali ah dhinacay markaynu fiirino galeyda waxaa la kala siisanayaa madaalkeeda kow iyo toban kun oo shilin soomaaliya masagaduna waa toban kun oo shilin soomaali ah digirta madaalkeeda waxaa la kala siisanayaa laba iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah salbukada waxa ay maraysaa madaalkeeda sideed iyo toban kun oo shilin soomaali ah bariiska caddaha ee dalka waxa uu marayaa kiiladiisa saddex iyo toban kun oo shilin soomaali ah nuskiiladuna waa sideed kun oo shilin soomaaliya rubucuna waa afar kun oo shilin soomaali ah loorka bariis caddaha waxaa la kala siisanayaa kontonkiisa kilogaram lix boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah saliid macsarada markaynu firino waxaa la kala siisanayaa kiiladeeda konton iyo laba kun oo shilin soomaaliya nuskiiladu waa labaatan iyo lix kun oo shilin soomaali ah rubucuna waxa uu maraya saddex iyo toban kun oo shilin soomaali ah naaftada waxaa la kala siisanayaa kiiladeeda labaatan kun oo shilin soomaaliya baasiinka wuxuu marayaa laba iyo labaatan kun nusliitarkiisana waxa uu marayaa kow iyo toban kun oo shilin soomaali ah halka warkaasi aad kala socotaan waa radio snai jowhar shabeellaha dhexe soomaaliya markaana akhbaaraadka dibadda madaxweynaha waddanka argentiin ayaa laga helay cudurka dilaaga ee covid nneteen madaxweynaha dalka argentiin alberto ayaa sheegay in laga helay cudurka covid nneteen madaxweynaha ayaa ku soo qoray bartiisa twitter-ka waxaan dareemay xanuun baaritaan laygu sameeyey kadib waxaa layga baaray covid nneteen waana layga helay ayuu yidhi madaxweynuhu madaxweyne alberto ayaa intaasi ku daray inuu hadda ku jiro karantiil shaqadiisana uu kala socon doono qalabka layska arko madaxweynaha dalka argentiin waa lixdan iyo laba sano jir wuxuuna bilowgii sannadkani qaatay talaalka ruushka uu farsameeyey ee lagu magacaabo isbutneydka halkaas waxaan ku soo gabahgabinayaa dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda isnaay intaan mar kale kulmi doono warkaa mid la mid ah habeen wanaagsan